عبس وتولى
suuradda cabasa wejiguu ka duuday oo jeesaday nebiga sala allahu calayhi wasalam
أن جاءه الأعمى
inuu u yimid indhoolihii darteed وما يدريك لعله يزكى
miyaad og tahay nebiyow waa intaasoo uu hanuuno oo daahir noqdo أو يذكر فتنفعه الذكرى
ama waansamo oo waanadu anfacdo أما من استغنى
kan isteeqtoonsiiye ee isla weyn
فأنت له تصدى
miyaad adigu u banbixi وما عليك ألا يزكى
eedna kaama saarna hadduusan hanuunin oo daahirin naftiisa واما من جاءك يسعى kase kuu yimid isagoo dadaalaya وهو يخشى
oo alle ka baqa فانت عنه تلهى
miyaad adigu ka mashquuli كلا انها تذكره
maye aayadahani waa waano
فمن شاء ذكره
ee qofkii doona ha ku waana qaato
في صحف مكرمه
waxay ku sugan tahay waanadan kutub la sharfay looxa maxfuudka مرفوعة مطهرة
kor ah la dahiray بأيدي سفرة
ku jira gacmaha qorayaal malaa'ig
كرام بررة
sharaf leh oo baariyaal ah قتل الإنسان ما أكفره
balaha ku dhacda aadmigee waa kan gaalka ahi muxuu jazaar yahay من أي شيء خلقه
muxuu alle ka abuuray
من نطفة خلقه فقدره
manin yar buu ka abuuray wuuna ekeenay ثم السبيل يسره
markaas uga dhigay sahal dhabbaha ثم اماته فاقبره
markaasuu sababaa inuu dhinto oo qabri lagu aaso ثم اذا شاء انشره
markuu doonana wuu soo bixin كلا لما يقض ما امره
maye ma uusan yeelin wuxuu amray فلينظر الانسان الى طعامه
ee qofku bal ha eego cunnadiisa أنا صببنا الماء صبا
annagaa soo shubna biyaha roobka soo shubid badan
ثم شققنا الأرض شقا
markaas waxaan jeexnaa arlada jeexdin فأنبتنا فيها حبا
oo ka soo bixinaa hadhuur وعنبا وقضبا
iyo cinab iyo naq وزيتونا ونخلا
iyo saytuun iyo geeda timireed
وحدائق غلبا
iyo beero tanaad ah وفاكهة وأبا
iyo midho iyo caws متاعا لكم ولأنعامكم
sahay aad leedihiin idinka iyo xoolihiinnada
فإذا جاءت الصاخة
markase ay kayrada dhagabeelisada ah timaado afuufka labaad ee buunka يوم يفر المرء من أخيه
maalinta uu qofku ka carari walaalkii وأمه وأبيه
iyo hooyadii iyo aabbigii وصاحبته وبنيه
iyo haaskiisa iyo ilmihiisa
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه qof walba oo ka mida maalinkaas waxaa haysan arrin ku filan وجوه يومئذ مسفرة
wejiye qaar maalinkaas way ifi
ضاحكة مستبشرة
iyagoo qosli ku faraxsan jannada loogu bishaareeyey ووجوه يومئذ عليها غبره
wejiyana maalinkaas qiyaamo waxay ahaan kuwa booraysan dulli ka muuqdo ترهقها قترة
mugdi baa dabooli iyo naxdin أولئك هم الكفرة الفجرة
kuwaasi waa kuwa ah gaalada dembiilayaasha